alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima katiira nacam su-aashan wuxuu leeyahy imaamka ma u bannaan tahay dadka inuu ku tukiyo qiraa'aan xabso ahayn iyadoo dadku aanay garan ahayn arrintaasi ahlulcilmigu waa diidaan waxyaabay diidaan waxaa ka mid ah in qiraa'aadka la isku dhex daro oo markaa salaad qura qur-aankii uu ku akriyo qiraaooyin qiraa'ooyin kala duwan say sameeyaan aimada ama quraada qaarkood waxaa kaloo markaa ay diidaan dad aan garan ahayn qiraa'adaasi oo taa kale la qabsaday in loogu akriyo waayo taasi waxa ay sababi kartaa fitna inay dhacdo dadka qaarkood salaadda ay ka goostaan ama imaamka inay caayaan ama ay xantaan ugu yaraan oo ay ku tuhmaan in qur-aankii ilaahay uu bedelay dadkana waxa ay garanayaan baa markaa loo sheegaya loo muujinaya xaditu nnaasa bima yacrifuun ay bima yafhamuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh marka waxaad u sheegtaan waxa ay fahmayaan cuquushooda ay qaadi karto waayo haddii kale waxaa ka dhalan karaa inay ilaahay iyo rasuulkiisaba ay beeniyaan oo aayad qur-aan oo akri aada akrida ay yidhaahdaan waxa weeyaan waa waxaan qur-aan ahayn buu akriniyey sumaydaan arkey hadda waa hadalkii ilaahay waxaa dhacday fi shahri ramadaan bisha ramadaan ayna dhaaftay ayaa waxaan ku tukaday fi masjid min almasaajid salaat lfajr salaat subx imaamku markaa wuxuu nagu tukinayay qiraa'at xabs laakiin mararka qaarkood buu carabkiisu u baxsanayey qiraa'o kale markii aanu salaada ka baxnaan oo guriga kusii socdaa waxaa ila socday mid ka mida carruurtayda wuxuu igu yihi abbo ninkayna tukinaya waxba garan maayo ukhalkhalday buu ihi qur-aanka yaani qiraadiisoo qur-aanka uu ku dhigtay mid aan ahayn buu ku akriyay waxay keentay markaa inuu imaamkii jarxiyu idhaahdo uu khalkhaldayay qur-aanka waladii cabdilmalik ayaa sidaa yidhi akulme ma khalkhaldayna waa qiraa'o kale weyaan taad aduu ku dhigatay mid aan ahayn buu ku akrinaya baan kuwi markaa bal u fiirso yaani waa qofkii qur-aanka dhiganaya dadka kale maxaad u malaynaysa su-aasha kale wuxuu yidhi ma xukmu nawmi bacda salaati alcasr hal hiya makruhatun am laa in salaada casr kadib la socday xukunkeed waa maxay yacnaa sharcan wax diidayaa ma jiraan oo xadiidka odhanaya man naama bacda alcasri fajunna falaa yaluumanna ilaa nafsahu qofka salaada casr kadib seexda oo waasha naftiisa mooyaane cid kale ayaanu canaanin oo xadiis daciifa wey laakiin sixatan ama tiban caafimaad ahaan ayaa culimadii markaa kutubta ka qortay tibiga iyo dhakhaatiirtuwa markaasi ay u diidaan waa hurdo qofku markaa caajisnimo iyo kasal uu ka qaadayo shareecada islaamkuna wuxuu qofka markaa ku keenaya kasal caj caajisnimo bimacnaa waa kala dagaalanta bal waxyaabaha ka farcama caajisnimada ayay shareecadu dhaleecaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu yihi watafaau min ashayaan hamaansigu shaydaan xaggiisuu ka ahaaday culimadu xadiidkaa markay sharaxayaan waxay yidhahdaan anna waa calaamo tusinaysa qofkani inuu caajisay caajisnimadana qofka waxaa ku tuuray shaydaan sidaa awgeed baa hamaansigii loogu tiiriyey shaydaanka laftiisa haddii la maydhanayo maydhasho sharci ah ma la akrinayaa bisinka suuliga dhexdiisa masalada ku saabsan dikriga ilaahay ama xuska ilaahay magaca ilaahay lagu soo hadal qaado meelaha xamaamaadka iyo musqulaha ahlucilmigu waxay sheegeen bal qaarkood ijmaac ku soo rareen sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku tilmaamay inay tahay makruuh laakiin waxaa laga soo reebayaa wixii ay keento xaaja haddii qofkii uu hindhiso yaxmad ullah hadduu aadaan maqlo mu-adinka waa ka daba odhanaya wakadalika hadduu weysaysanayo musqusha dhexeeda ama uu meedhani meedhino sharciya yadkuru isma allah magaca ilaahay waa xusaya aima ayaana ku tagtay taas waxa weeyaan ajillo ah oo adilada markaa tilmaamaysa adkaarta sharcinimadeeda cumuumkeeda ayay xujaysteen oo lama kala qaadin xaaladaha qofku uu ku sugan yahay iyo meelaha waxa weeyaan qofku uu joogo gurigayga oo lagu daawado filimaan iyo heeso maxaan ka yeelaa markay diidaan markay diidaan waxaan u sheego yacnaa gurigaagaa ka dhigin mawa shayaadiin goob ay shayaadiintu ku soo xaadirto waayo goobta lagu daawanayo aflaamta noocaasa iyo heesaha lagu dhegaysanayo shayaadiin baa kusoo xaadiraysa waxaad gurigaaga ka dhigtaa ma'wa almalaa'ika waxaad ka dhigtaa guri nool oo ilaahay lagu xuso oo ilaahay subxaana wa tacaala lagu addeeco ha ka dhigin suuq lishayaadiin dadka ay ka ugaadhsadaan munkaraadka markaa gurigaaga lagu samaynayana waa inaad beddeshid oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida muslim saxiixiisa ku wariyay min xadiidi abi saciid man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kiina idinka idinka mida munkar arkaa munkarkaa ku suuliyo gacantiisa haddaanu awoodinna carabkiisa haddaanu awoodinna qalbiga ha ka naco ha iskaga taga ha ka fogaa yaanu la fadhiyin dadkaas mas-uuliyad gaara iyadoo munkarka muslim kasta ay la gudboon tahay inuu la dagaalamo gurigaagan mas-uuliyad gaara kaa taara kullukum raaca kullukum mas-uulun can raciyati falimaamu raacin wa mas-uulun can raciyati wاlrajulu raacin calى ahli beyti wa mas-uulun can raciyati wاlmarأaة raaciyaة في byt زوجiha وwaldh وmasؤuulaة عan raciyatiha mid walo idinka idinka mida waxbaa la raacshay shaygaa la raacshay inuu dayacayo inuu siduu ahaa u ilaaliyeyna waa la weydiinaya imaamku uu ka bilaabay rasuulku imaamka waxaa looga jeeda man lahu الsulطaة الculya fi اlbald waa ninka dhulkaa u taliya ee amarka u sareeyana waxa uu ku xigtiyey rasuulku ninka oo ninku waxaa la raacshay gurigiisa iyo cidda markaa ku nool waana la weydiinaya gabadhiina rasuulku waa sheegay marka tilfaaska laga daawanayo aflaamta xunxun ee heesaha laga dhegaysanayo ninku gurigiisa waa ka saari karaa bal waxa waajib ku ah munkarkaasi awood buu leeya inuu gacanta ku bedelu jejebiyo an yukasirahu taksiira inuu jejebiyo wey wakadalika almar'a gabadhuna waxa weeyaan iyaduna waa inay sidaasi samayso haddii kale waxay noqonayaan dad dayacay wixii loo diray ilaahayna qiyaamo waa weydiinaya in allaha saa'ilun kula raacin cama sharcaa fadayaca dalika am xafidahu ilaahay qof walba wixii uu raacshay u weydiinayaa miyuu xifdiyey mise uu dayacay iyadoo aan la eedaamin ayaa mooday in la eedaamay markaasaan afuray muxuu soonkaygii noqonayaa masaladaasi waa dhacdaa waktigii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam way dhacday innagana waa inagu dhacdaa xataa bishii ramadaan iminkayna dhaaftay bay dhacday in iyadoo wakti badani ka harhsan yahay waktiga afurka masaajidda qaarkood ay eedaameen intay moodeen qoraxdii inay dhacday deetana dad fara badani sidaa ay ku afureen bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyey min xadiidi asmaa qalat aftarnaa calaa cahdi rasuuli illaah uma alacat ishams waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaanu afurnay yacanaa macnu waxa wey anagoo moodayna qoraxdii inay dhacday kadibna qoraxdii baaba iska soo baxday boo muuqatay sho daruur bay ku qarsoonay waxbaa ku gudbanaa markaa ma sheegin asmaa inay maalintaasi qalleeyeen haddii qallo la farayna waa sheegi lahay curwat bnu zubayr ayaa la weydiiyey oo lagu yidhi aqadaw am laa miyay qalleeyeen mise may qallayn markaasuu mar wuxuu yihi abuddun min alqadaa oo qallo miyaa laga maarmi karaa ahlucilmiguna waxay idhaaheen waa ra'yigiisa ayaa curwa oo taabici ahay uu sheegay asmana uma tiirin rasuulkana calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa badda waxaa kaloo daciifinaya fatwadiisa waxaa isaga laftiisa ka sugnaatay curwa inuu yidhi laa adri aqadaw am laa garan maayo miyay qalleeyeen mise may qallayn marka haddii qofku uu is yidhaahdo qoraxdii way dhacday oo sidaa uu ku afuro soomkiisu sidaasuu sax ku yahay oo qallayn maayo waxay la mid tahay masalada kale ah qofkii wuxuu is yidhi waagii ma bariyin markaasuu iska cunaayey iyadoo waagiiba uu bariyey iyadana qallo laguma laha mar hadduu islaa weli habeenkii baa baaqi ah waxaana u daliilay xadiidu cadi bni xaatim aayadda qur-aanka ilaahay uu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr ayuu si khaldan u fasira oo aayaddu waxay ka hadlaysaa waa caddaanka maalinta iyo madowga habeenku ilaa idin kala soocmaan oo inay maalintaa ay idiin caddaato waagiis uu bariyey iska cuno iska cabba isna wuxuu u fahmay khaydkii xaqiiqiga macnaa xarko caadiya mid cadiya mid madow buu soo qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma amrin inuu maalintaa soomkeeda u qalleeyo waxaa ka duwan labada masale ay ku kala duwanaanayaan xagga shakiga oo haddii qofku isagoo ka shakisan inay qoraxdu dhacday uu iska afuro mid soomkiisii jebiyey buu noqonaya markaa qallaa ku waajibaya waayo asalku waa maxay alaslu waa baqaau nahaar mar hadday maalin ahayd waxaa asala in weli maalintii ay baaqi tahay oo markaa shaki laguma afuri karo laakiin tan kale ee waagu iyadu waa ka duwan tahay oo hadduu qofku ka shakiyo inuu waagii bariyey iyo in kale waa iska cuni karaa ilaa uu gaadhayo heer aanu ka shakiyin waaga berigiisa waayo asalku waa maxay waa baqaau leyl aynay weli habeen tahay waxaana u daliila aayadda lafteeda xataa yatabayana buu hi ilaahay xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajr ilaa idiin kala caddaanaya ibnu cabaas oo ah xabru alumma wa tarjumaan اlqur'aanna saasuu aayadda ka fahmay oo markii masalada la weydiiyey nin agtiisa fadhiyi baa fatwoodayoo uu yihi kul xataa laa tashuka iska cun suxuurtaada ilaa aada gaadhayso wakti aanad shakiyin macnaa markaad ka shakido waaga berigiisa jooji ibnu cabbaas baa radiyoo yidhi kul xataa tashuka ninka wuxuu yidhi kul xataa tashuka cun ilaa aada shakiyayso ibnu cabbaas baa radiyoo yidhi kul xataa laa tashuka kul maa shakakta xataa laa tashuka intaad shakisan tahay oo dhan iska cun buuri ilaa aada gaadhayso heer aanad ka shakiyin waaga berigiisa marka haddaad ka shakida waagu inuu beriye in kale waad iska cunaysaa ilaa aada gaadhayso heer shakigaas uu kaa baxayo ay kuu caddaanayso waagu inuu beriye ilmo yaroo aan hayo ayaan dhirbaaxay anoo sooman soonkaygii muxuu noqonayaa awalan ma bannaana in caruurta lagu dilo dulmi dulmigu sidiisu xaaraan wey oo ilaahay wuxuu ku uhi fi lxadiidi alqudsi yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuu baynakum muxaraman falaa tadaalamu dulmiga waan iska mamnuucay buuhi ilaahay macnaa isagoo ilaahay awooda ayuu samayntiisa iska mamnuucay liqubci xumaantiisa awgii dulmigu xunyi marka idinkuna ha isdulmiyiina dhexdiinna waan idinka xaaraantimeeyey dulmigii mar labaadka haddii xataa la edbinayo in wejiga wax lagaga dhuftaa ma banaano laa tadrib ilwajha walaa tuqabix buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wejiga waxbaa kaga dhufan ama ruux dumar ha noqoto alma ilmo yar ama addoon qofkaad edbinayso waayo wejiga waxa weeyaan waxaa ku yaalla xubnaha muhimka waa qofka noloshiisa arrinkana rasuulku waa ku sameeye wuxu uhi fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi marka arrintaasi haddii kollayba waa khalade qofku isagoo sooman haddii uu sameeyo qof dembaabay uu noqonaya marka soonkiisiisa burin mayso ajarka ayay waxyeelaysaa walaashay oo agoona ayaa isiisay nool waxaan ku udhi waan soo celinayaa waxay ku tidhi waan kaa saamaxay maxay noqonaysaa hadday iyadu xoolaha leedahay walaashaada uu dhintay waxa weeyaan saygeedii hadday iyadu xoolaha leeday ku siiso waa maalkeedu ay kuugu tabarucday haddii ay kaa saamaxdayna waad ka saamaxantah haddiise caruurta agoontahay ay leeyihiin xaq uma laha inay ku siiso qofka agoonta markaa xoolahooda mas-uulka ka ahi wixii ku waajibay sida zakadii zakaatulmaal iyo zakaatulfitri iyo daymihii lagu lahaa iyo waxyaabaha mooyaane wax kaloo tabaruc ku saabsan ama hadiyaha noqda ama hiba ama sadaqa kama bixin karo qaala allahu tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan waayo wuxuu leeyahay nin baa wuxuu guursaday gabadh iyadoo uur leh maalmo kadib buu ogaaday ama maqlay inaanay bannaanayn muxuu yeelayaa ama weligii buu u yeedhayaa iyo shuhuuddii iyo sheekh imse sheekhun buu u yeedhaya gabadhu hadday tahay xaamila min hayrihi mid uur u sido cid aan isaga ahayn waa gabadh ciddo ku jirta ma guursan karo meherna qaban maayo wa wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkuna wuxuu yidhi laa yaxilu liaxadikum an yasqiya maa'ahu zarca hayri yaana midkiin uma banaano inuu biyihiisa waraabiyo zarc cid kale leeday yaana yatazawaja wayujaamica imra'atan xaamila min hayrihi inuu guursado u tago gabadh yaana cid kale urusid marka guurkaasi ma ansaxayo waa gabadha weligeedii waa in markay umusho ay ciddo baxdo hadduu danka leeyahay waa in uu weligeedii weydiiso shuhuudduna ay joogaan sheekhuna marka horeba shardi maaha nikaaxu ijaab iyo qabuul buu ku guntamaa iyo shuhuud in la helo sheekuna markaa waxaa u badanoo dee uu qabtaa waa inuu akriyo khudbat lxaaja khudbat lxaajana ama ducaa listiftaaxna in la akriyaa marka horeba waa sunna weyi haddii laga tago ama cid akrida la waayo maa macnaheedu inuu guurka wax noqonayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood oo dad uu isu meheriyo waa ka tegay xadiidu sahal ibnu sacad saxiix bukhaari ayaa u daliila gabadhii rasuulka isu bandhigtae markuu arkay axadu saxaaba rasuulku inaanu danka lahayn ya rasuula allahi zawijni iyaha in lam yakun laka biha xaaja rasuulka ilaah ii guuri haddii aana danka lahayn meherka markuu u diru meherkiisoo waayey rasuulku wuxuu ku yidhuun isagoo wuxuu akhriyeen xadiidka lagu sheegin zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan macnaa qur-aanka aad taqaanid inaad barto ayaan kuugu meeriyo meherkeeda aan ka dhigay lam yudkar fi lxadiid ana nabiya calayhi salaatu wasalaam istaftaxa alkalaama bikhudbati alxaaja laguma sheegin xadiidka rasuulku inuu ku furfurtay hadalka khudbat lxaaja waa la sheegi lahaa haddii markaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sidaa yeelayna marka inaana waajiba bay taasi daliil u tahay daliil waajibinayaana marka horeba ma jiro ficilka rasuulka ayuunbay ku sugnaatay ficilka rasuulkuna istixbaab buu faa'iideeyaa asal ahaan a'imaduna sidaasay ku tegeen daawuudu daahiri marka laga reebay marka masalada waxaan u tilmaamayaa dee dadka qaarba ama dadkeenu in badan oo ka mid waxay aaminsan yihiin wadaad la-aan inaanu guurbo guntamahaynba haddaanu meeshaa wadaad fadhiyin waan ku siiyey iyo waan kaa aqbalay iyo markhaatiyaashaasi jooga ayuu guurku ku xidhmaya laakiin dhinac baa maanta la odhan karaa waa muhim bay ka tahay cid ahlucilmi inay goobjoog ahaato oo dadkii jahli badan bay kaga sugan yihiin shuruuddii iyo arkaantii nikaax markaa cid kaga tirawda haddaan la helin waxaa laga yaabaa inay iska dhex dabaashaan ninba laba ay isula yimaadeen deetana markaasaa uu qul wallah u akriyay baa khalaas waad isu mehersantihiin orda qul wallah u akriya ma qulwalle wax ku mehersamayaan suroomiya uga daraysaa marka horeba u iska watee anaaba qulwalle u raaciye miyay uga daraysaa marka dadku haddii aan ahlulcilmi aanay la joogin ama aanay waxweydiin yanaa waxbay dhex dabaalanayaan maalin dhaweyd bay ahayd rag wada socdaba ayaa noo yimi anig iyo wadaado kale markaasa waxay yidhaahdeen inaan aabaheed dhagax buur caawa uu ku hooyanayo oo halkan joogtay qola la tagtay oo markaa waxay leeyihiin inaanu iska mehersanno aada noo diideen iyo iyo inaad noo meherisaan kala doorta marka wadaad hebel oo halkaa joogaan u tagnay wuxuu nagu yidhi masaafuun bay ku mehersamaysaayee laakiin yaro fogeeye oo dhagax buur iyo hargeyso way isu dhow yihiin xaggaayo berbero kaxeeya si kale u mehersamaysaa ma jirtee waxaan ku uhi waa masaafa ilaahay kitaabkiisa iyo xadiidka rasuulka toona kuma taalo a'imadii islaamka horena may sheegin ilaahayna lama khiyaamayn karo xeeladaysuguna waa ficilkii yuhuudda inaad tiraa hargeysana gabadhii ku xalaaloobi maysa berbere marka la geeyo way xalaaloobaysa tusaale caqli aan u sheego waxaan waxaad ka warrantaa gaadhigaaga haddii nin uu kaa fogeeyo intuu kaa kaxaysto uu berbere la tago ma u xalaaloobaya suu hi maya daankur waaye inantaada ka warran gaadhigii inanta teebaa qiimo badan waladku waa hiba lilwaalid waa shay ilaahay u hibeeyey waalidka ilaahayna subxana wa tacaala qur-aanka ayuu ku sheegay nacam miyay bannaan tahay marka meydka la aasayo dadku inay yidhahdaan hada xaqullah iyo waxyaabaha lamidkaa ma in badan baynu ka hadalnay masalada nolosheen iyo geerideennaba diinta ilaahay baa xukunta waxa waajiba in diinta looga dambeeyo qofku intuu nool yahay qaabka loola dhaqmiyo markuu dhinto waxa laga yeelayaba qaala allahu tacaala qul ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu waana awl lmuslimiin noloshaad iyo geerideeda ilaahay baa ilahay baana xaqu le inuu xukumo in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ilaa iya qofka markaa marka uu dhinto waxaa laga yeelaya qaabka loola dhaqmayana shareecada islaamku may baynihin axkaamtiisa oo dhan waa ka hadasha marka waxaa maydka marka la siisigoo laga daba akrinayo ama qur-aan ha noqdo ama ducooyin ama hadal kale iyo marka la aasayo waxaasoo dhan rasuulkuna ma samayn saxaabaduna may samayn bal saxaabadu waa aamusi jireen cinda aljanaaza se bayhaqi uu wariyey fii sunanihi oo ma ma aanay dhawaaqi jirin alimaamu nawowina raximah llah kitaabkiisa rawat aalibiin iyo kitaabkiisa aladkaar labadaba wuxuu ku sheegay inay tahay bidco markaa dadka quraada ee qur-aankuna akhriya yaqaaneen diinta aan aqoon kale u lahayn ay la soo dariyeen in qur-aan laga daba akhriyo janaazada waxa quree soo arooray waa marka iilka lagu dhaadhicinayo in qolada weliba iilka ku dhaadhicinaysa ay yidhaahdaan bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaah bas iyo marka aaska la dhammeeyo inuu qof waliba maydkaa u duceeyo rasuulku wuxuu odhan jiray is'aluu liakhiikum athabaata fa inahu alaana yus'al walaalkiin ilaahay subxana wa tacaala u weydiiya in la sugo iminka ayaa su-aala lagu bilaabaya marka waxaa kaloo la akriyay oo dhami waa shay bidca ah waa shay dadku ay ku cibaadaysanayaan dadku markay leeyihin hada xaqu llah xaqu daa'im llah yani hal yatacabaduuna bi hada am laa ma ku cibaadaysanayaano ma isleeyihin ilaahay xus oo ilaahay arrintan ugu dhowaada mise hawsha isku dhaafinayaan waa iska hees hawleen laa shaka inay ku cibaadaysanayaan cibaado markaanu rasuulku samayn saxaabaduna aanay samayn waa bidca weeye rasuulku wuxu uhi wa iyaakum muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala lagana aqbali maayo qofka ajarna ka heli maayo man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam waaxku billahi tawfiiq sal allahu cala nabiyina maxamed إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته